tobannaan ciidamo ah ayuu soo bandhigay maamul kala baxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasoo ay sheegay in xasan sheekh uu ku doonayay inuu ku dumiyo nidaamka xilmadoobe mas-uul ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo lagu magacaabo xasan nuur cabdi oo la hadlay ciidankaasi ayaa waxa uu sheegay in muddo bil ah uu u joogay deegaanka kulbiyo si ay uga hortagaan abaabulka iyaga ka dhanka ee isku dayeysa dowladda federaalka waa sida uu hadalka u dhigay waa kan isaga ka warramaya arrimahaas kuma fikirin in aniga aan hal bil aan kulbiyow joogo qorshahayga ma ahan war saddex cisho afar cisho intaad soo joogto kulbiyow wiilasha aad soo aragto maanta adaa guddoomiyaha deegaankaada ah intaad u tagto ood fadhiisataan oo wada hadashaan war haddaad isfahantaan dad walaalo islaamaadna noqotaano okay hadday noqon weysana adoo xasan oo ah oo wiilashaada nabad aad ku ogtaa soo dardaarteen aynaad ka noqotid baan lahaa hor baan cafiso badan iyo waxyaalo badan oga hadalnay soomaali wuxuu kuma mahdaa nin ninkiisu xun wato nin ninkiis wuxuu ka soo tago nin ninkiis wato uu tegi beri yaa ka celiya markii ninka xumaa kaaga xumaa ka soo tagtee haddii kaaga xumaa ka soo tagtay kana kiisa xumaa wataa cid kaa celinaysa ma jirto waxaa la rabaa marka ninka xun iyo ninka wanaagsanba in laisku wado
si kastaba ahaatee maamulka uu hogaamiye axmed madoobe ayaa marar badan sidan oo kale uu soo bandhigay askar ay ka qaabteen ciidamada dowladda federaalka ee la geeyey deegaanada uu ka arrimiyo maamulkan